salaamullaahi calaykum subax wanaagsan dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan kusoo dhowaada warka subaxee rediyo muqdisho qodobada saakaan idin haynana waxaa ka mid a madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo amray inaanay hub lagu dhex qaadan karin baydhabo dhexdeeda dignin adagna u jeediyey dad uu sheegay inay horinayaan colaadbeeleed ciidanka xoogga dalka soomaaliya oo xasiliyey deegaanadii shabeellaha hoose oo ay dhowaan kala wareegeen maleeshiyaadka argagixisada ee al-shabaab waxaana si weyn u soo dhoweeyey shacabka deegaanadaasi ku nool dowlad goboleedka jubbaland oo kaashanaya dowladda dhexe ee dalka ayaa mashaariic horumarineed ka fuliyey degmada doolow ee gobolka gado maamulka gobolka shabeellaha hoosena waxa uu la kulmay maamulka degmada awdheegle ee gobolkaasi isagoona kala hadlay la shaqaynta ciidanka xoogga dalka culammada soomaaliyeedna waxay baaq wada jir ah oo markaasi layskala shaqaynayay xaggii horumarinta dalka ay u jeediyeen qaybaha kala gedisan ee shacabka wararka caalamka ee subaxna dhegaystayaal waxaa ka mid ah kuuriyada waqooyi ayaa waxa ay badda ku riday laba gantaal taasi oo noqonaysa tijaabadii shanaad ee ay samaysay toddobaadyadii lasoo dhaafa
waxaan u baahannahay inaan aragno soomaaliya oo nabad ah qurux badan islamarkaana barwaaqo ah laakiin weli ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadii mawaadan ogayn muwaadin guushu inay ku timaaddo marka si wada jira loo howlgalo guuldarraduna ay timaaddo marka mid mid loo shaqeeyo oo qof kastaa danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed madaxdeennu guusha waa inagu hoggaamin kartaa annaguse waa inaan noqonnaa dadkii garan lahaa aan wada jirno walaalayaal gacmo wada jir bay wax ku gooyaan
sabtiya taariikhduna waxay ku beegan tahay tobanka bisha siddeedaad sannadka laba kun iyo sagaal iyo tobanka bisha carafana waa sagaal ramadaan kariim ciid wanaagsan meel walba aad joogtaan warka subax saaka waxaa soo saaray cabdishakuur cali axmed aniguna waa cabdirasaaq sheekh ibraahim sheekeeye madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa amray inaanay hub lagu dhex qaadan karin magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay digninna dhanka kale u jeediya ama dignin adagna u jeediyay dada uu sheegay inay horinayaan colaadbeeleeda cabdiqaadir cali axmed ayaa warkan faaqideeya madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed laftagreen ayaa ugu tacsideeyey dhammaan eheladii qaraabadii dadkii ku dhintay magaalada baydhabo kuwaas oo loo dilay aana qabiil madaxweyne laftagare waxauu sheegay in xilligan nasiib darre ay tahay in laisku dilo qabiil oo aan wax xigmada ugu jirin bulshada waxaa kaloo intaa ku daray in lagu raajiyoogo dadkii ka dambeeyey falkaasi foosha xun islamarkaana sharciga la horgeyn doono madaxweyne laftagareen ayaa sidoo kale uga digay ciidamada qaarkood ee ku lugla falkaasi maadaama looga baahan yahay inuu dheeraan sharciga iyo waajibaadka ka saaran ilaalinta shacabka cabdicasiis xasan maxamed laftagareen madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ayaa ugu dambeyntii ku amray ciidamada qaarkood aysan ama an quseyn amniga magaalada inay ku laabtaan xeryahooda lagana mamnuucay magaalada sharci magaalada hubka sida sharci darada siiba kuwa qaarkood la sheegay inay falalka amniga kuwaas oo kale ay hurinayaan kuwa dilalkan iyo dhibaatada geystay oo sida xun u fikiraayo oo rabshadaha ku wado dadka shacabka iyo oo ka shaqaynaya waxaana shaqadooda ahayn waxaan leenahay haddaa ummadda iyo shacabka ah kula soo noqoteen dhibka intaan ka badan cid in ku fiirsan doonto ma jirto nin walba oo ciidamada ka tirsan waxaan rabnaa inuu xarintii uu ka tirsanaa iyo ciidanka uu ka mid ahaa uu joogo magaalada baydhabo iyo deegaanada koonfur galbeed oo dhan nin aan ka tirsanayn ciidamada qalabka sido oo hub ku wadan karo oo wax ku samayn kara ma jiro saacaddan laga bilaabo waxaan amar ku bixinaynaa in magaalada aanan cidna aynan hub ku wadan karin ciidamada qalabka sida noocyadooda kala duwan ciidanka loogu talagalay inay amniga sugaan oo magaalada u xil saaran bas ayaa hub ku wadan kara oo amniga sugi kara ciidamada kale oo rabshada dadka ku sameeyey nin kastoo askari ah waxaan rabnaa in uu ku noqdo xeradii uu ka yimid dadkii gacan ku dhiigilayaalka ahaa oo dhibka geystana sida ugu dhaqsaha badan waa in lagu soo qabto ciidamada amniga ayaan ku amraynaa inay sida waan amarna waa ku bixinay waana la soo qabanayaa insha allahu
codkaasi waxuwaa madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya cabdiqaadir cali axmed warkiisa ayuuna u dambeeyey gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose ayaa la kulmay maamulka degmada awdheegle ee gobolkaasi oo dhowaan halkaasi lagala wareegay maleeshiyaadka argagixisada ee al-shabaab maamulka gobolkana waxa uu kala hadlay sidii maamulka degmada awdheegle ay ula shaqayn lahaayeen ciidanka xoogga dalka ee dhowaan halkaasi ka xoreeyey maleeshaadka argixisada ee al-shabaab maxamed cali cumar jubba oo la socda guddoomiyaha gobolkaasi ayaa goordhow khadka taleefonkan kula xiriirnay annagoona wax ka weydiinay kulanka maamulka degmada iyo kan gobolka
abaasidaahi maxamed kafi maamulka gobolka shabeellaha hoose uu hoggaaminayo degmada gobolka oo ku sugan degmada awdigla gobolka shabeellaha hoose oo dhowaan laga saaray maleeshiyaadka argixisada al-shabaab ee waxa ay kulala qaateen maamulka degmada iyadoona kulanka uu muhiimadiisu ahaa sidii loola shaqeyn lahaa ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo iminkaasi toosa gacanta ugu haya magaalada sidoo kalena loo soo celi lahaa nolosha magaalada iyadoo xasuudan tahay in maleeshiyaadkii shabaab markii laga saaray magaalada ay dadka shacabka ah ku handadeen inaysan furin goobaha ganacsiga marka kulankan muhiimadiisa waxa uu ahaa in ganacsigii dib loo furo ciidamadiina lasoo dhaweeyo sidoo kalena waxaa laiskaga xog wareysanayay nolosha magaalada iyo waxyaabaha as-aasiga ay ka maqan ay u baahan tahay si loo gaarsiiyo marka kulanka waxaa goobjoogka ahaa ku-xigeenada guddoomiyaha gobolka saraakiisha ciidanka iyo kan degmada iyadoona aan wada ogsoonahay in awdigla hadda ay tahay magaalo xor ah oo argixisada al-shabaab dhawaan laga saaray ciidan degeen hadartan ciidanka xooga dalka soomaaliyeed oo ka kooda dhowr urur kuwa kumaandooska iyo ciidanka octoobar afritoonka octoobar marka maxamed kaasi magaalada udigle waxa ahayd magaal waxa ay tahay magaalo istaraatiiji ah xagga
jubba aad buu umahadsan yahay dowlad goboleedka jubbaland ayaa kaashanaya dowladda dhexe ee dalka soomaaliya oo mashaariic horumarineed waxay ka fulinayaan degmada dowlow ee gobolka gado maxamed macalin aadan ayaa warkaasi ka soo diray
munaasibadan oo lagu dhagax dhigayay mashaariic dhismayaal ah oo laga hirgelinayo degmada dowla soomaaliya ayaa waxaa dhismaha mashruucan iska kaashaday dowladda federaalka ee soomaaliya iyo dowlad goboleedka soomaaliyeed ee jubbaland munaasabadda dhagax dhigga mashaariicda horumarinta degmada dowla soomaaliya waxaa goobjoog ahaa maamulka gobolka gedo maamulada degmooyinka dowla soomaaliya iyo maamulka luuqa xubno ka socday dowladda dhexe ee soomaaliya heer dowlad goboleed iyo qeybaha kala duwan ee bulshada rayidka ee degmada dowla soomaaliya waxaa goobta dhagax dhigga lagu soo bandhigay naqshadda dhismayaasha la doonayo in laga hirgeliyo halkan oo isugu jira dhismaha maxkamadda degmada dhismaha hoolka shirarka bulshada waxaa sidoo kale la samayn doonaa soolar ku shaqayn doono tamarta cadceeda ugu horeyn waxaa munaasabadan ka hadlay guddoomiyaha maamulka degmada dowla soomaaliya bashiir xasan cabdulaahi iyo guddoomiyaha gobolka gedo maxamed maxamed aadan waxayna ka hadleen muhiimadda uu mashruucan u leeyahay bulshaweynta ku dhaqan degmada dowla soomaaliya mashruucan markaa faahfaahiyo mashruucan dowlad goboleedka iyo dowladda federaalka waa hordhac laakiin waxaan leenahay bulshada maanta waa ku filan tahaa wix loo qabtay waa loo qabtay waa ku filanta ma dhahayno waa hordhac aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa wasaaradda arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka iyo wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dhammaan
ee marka la rabo maanta in la dhagax dhigo oo la dhiso garsoorka shaqaynaya sidii loo xoojin lahaa wey meesha labaad ee community centerka ah ama kulanka bulshadu meesha hadda ay isugu imaanayso waa meeshii degmadan ay uga tashan lahayd waxa masiirkeedaa maamulka kula xisaabtami lahayd baahidooda ay uga hadli lahaayeen wixii khilaafaad iyo wixii dadka dhexdooda ay ku xallisan lahaayeen wey waa howl weyn isaguna waa baahida labaad ee muhiimkaa wey waxaa kaloo ku sii xiga solar lightkii oo magaalada dhexdeeda la marinayo kuwii horey loo mariyey iyo kanoo meelaha hadda mashruucan laga dhisay iyo magaalada insha allah isku xidhi doona amnigii ka qayb qaadanaya ganacsigii ka qayb qaadanaya bilicda magaalada intaba ka qayb qaadanaya waxaan aad ugu mahadinaynaa dhammaan dadkii ka wada qayb qaatay oy ugu horrayso dowladda dhexe iyo maamul goboleedka ilaa heer gobol ilaa heer degmo iyo dhammaan qaybihii bulshada iyo dadkii hay-adaha ee ka qayb qaatay intaba insha allah waxaan leenahay dadaalkiini waa aragnay salaan kadib waxaan ku bilowdhinaa keliya darmayaa in mashruucyadan la fulin lahay saddexa goob kooban ee maxkamadda iyo howlka shirarka bulshada iyo soolarka inay ogaadaan ay ka timid baahidii kana timid een, qorshaha qaranka ee soomaaliyeed iyadoo ay fulinayaan labada dowladeed dowlad goboleedka iyo dowladda federaalka ah maamulka keliya wasaaradda arrimaha gudaha federaalka waxaa la eegay dadka bulshada deegaanka inay ilaashadaan niyeystaan ayagu ay leeyihiin aysan ka dhigin wax dadka xayaad kale iyo xafuliyeen laakiin ay baahidooda ku timid ayagoon leeyihin dadaalka mashaariicdani waxay ka mid yihiin mashaariicda xasilinta ama la yidhaahdo mashaariicda dib u kabashada bulshada ayay ka mid yihiin waxay soo bilowdeen qorshahoodu sanadkii hore bulshada loo yimid waa la weydiiyey baahiyahooda
walawarka subaxa iyo radio muqdisho ee codka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ayaad la socotaan ciidanka xoogga dalka soomaaliya ayaa xasiliyey deegaanadii shabeellaha hoose ee ay dhowaan kala wareegeen maleeshiyaadka argagixisada al-shabaab waxaana si weyn u soo dhoweeyey shacabka ku dhaqan ama ku nool deegaanadaasi maxamed xasan oo goordhow safarkaasi ka soo galay ayaa haatan stuudiyaas diyadda radio muqdisho codka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya igula sugan maxamed xasan cali kusoo dhowow raadiyaha gaar ahaan warka subaxa ee radio muqdisho dhanka kale si kooban bal noogu faahfaahi wararkii ugu dambeeyey deegaanadii shabaab lagala wareegay gaar ahaan dhow aw dheegle iyo xaaladeeda haatan sida ay tahay iyo shacabka halkaa ku dhaqan siday u arkayeen in cawdi dowladnimada ay gaarto aada iyo aad baad u mahadsan tahay cabdirasaaq sheekaye sidaa sheegtaba ee, deegaanadii ee, dhowaan ee, laga saaray ee, maleeshiyaadka al-shabaab ee, gaar ahaan degmada awdhigle ee gobolka shabeellada hoose oo ay la wareegeen ee, ciidamada ee, danab ee xoogga dalka ee, saakay way degan tahay ama maalmihii ugu dambeeyey wax dhibaataha kama jirin deegaanadaasi oo degmada awdhigle ee gobolka shabeellaha hoose Mhm.
ay ugu horeyso iyo deegaan la yidhaahdo malable oo ciidamada commandoska ay ka sameeyeen ayadana howlgallo eh, lagu xaqiijinayo amniga kadib markii ay ka saareen maleeshiyaadkii argagixisada ee halkaa ku sugnaa Eh, degmada awdhigle haddaan kaaga waramo waa degmo aada u weyn oo gobolka shabeellaha hoose ka tirsan oo la hawebi Eh, istaraatiijiyadna u ahayd maleeshiyada kooxda al-shabaab waana meeshii ay ka qaadi jireen eh, lacagihii ugu badnaa eh, dadka eh, ku sugan eh, eh, degmada awdhigle Ama oo gobolka waxay u- Shabeellaha Hoose.
ee gobolka shabeellaha hoose ee waana istaraatiijiya muhiim ayay u ahayd dhabarjab xoog leh ayaana kasoo gaaray in ee, ee, degmada awdhigle ee ay ka saaraan ciidamada commandoska ee xoogga dalka oo aada u diyaarsanaa al-shabaabka halkaa ku sugnaana markii ay ka warheleen in ciidamadaasi ay kusoo socdaan waa iskaga carareen xaaladda ee, degmada awdhigle ee gobolka shabeellaha hoose oo muddo afar maalmood ka hor ay ciidamadu ay la wareegeen way degan tahay Ee, dadkii shacabka degmada awdhigle ku sugnaana dib ayay ugu soo laabteen ee, degmadaasi oo waxay la midoobeen ciidamada xoogga dalka ee degmadaasi la wareegay oo xe- oo gumaysigii al-shabaab ay ku hayeen ay ka qaadeen weliba waxaa xusud mudan markii ay soo gaarayeen ciidamada xoogga dalka ee degmada awdhigle ee gobolka shabeellaha hoose ee dadka shacabka ku sugan ee degmada awdhigle waxay al-shabaab ku amreen inaysan la macaamilin ciidamada oo dukaamada iyo iyo guud ahaanba ganacsiga ee, ay xiraan oo ay ugu hanjabeen ciddii furta inay dilayaan balse dadka shacabka way ka biyadiideen arrintaasi oo dib ayay u fureen weliba ciidamadu waxay ka codsanayeen in adeegyada bulshada oo ay ugu horeyso in isbitaaladii goobihii waxbarashada ee, sidoo kale korontadii degmada awdhigle oo al-shabaab horey usii jireen markii ay kasii baxayeen in dib loo daaro oo iyadana ee, saraakiisha oo ugu horeeyo taliyaha ciidanka ee dhulka ee, generaal odowa yuusuf raage oo howlgalkaasi hogaaminayeen oo ay ugu sii hooseeyeen saraakiil uu ka mid yahay ee, taliyaha ururka afraad ee danab ee xoogga dalka gaashaale cabdiraxmaan sheekh cumar jinqaar oo ciidamadaasi ee, gudaha u galay ee, awdhigle ee, horkacayay Ee, dadku waxay codsanayeen in ee, sida ugu dhaqsiyaa badan ay dowladda usoo gaarto oo dib loogu soo celiyo adeegyadii ay al-shabaab cagta kusii dhufteen markii ay sii baxayeen Ee, waxaa sidoo kale xusid mudan ee, ciidamada waxaa soo gaaray ee, guddoomiyaha gobolka shabeellaha hoose ee, najax iyo taliyaha ciidanka dhulka generaal odoa yuusuf raage iyo saraakiil kale oo ka tirsan ee, ciidamada xoogga dalka iyo maamulka degmada awdhigle oo isagaba qudhiisaba ee, maamulka gobolka shabeellaha hoose la socday si ay u indhindheeyaan ee, dadka shacabka waxaa ka dhiman oo adeegyada arrimaha bulshada oo kale maadaama ciidamada xoogga dalka ay ee, guud ahaanba amniga ay la wareegeen sidii ee, degmada awdhigle loogu sameyn lahaa maamul shacabka u adeego ciidamada booliiska oo kale sidii loo keeni lahaa oo qorshaha kamid ah in ciidamada booliiska degmada awdhigle la keeno oo- oo taliyaha qeybta guud ee booliiska gobolka shabeellaha hoose oo isagana uu kamid ahaa wafdiga ee soo gaaray degmada awdhigle Eh, iyadana xaaladeeda eh, halkaas ayay maamulku wadaan qorshayaal ku aadan sidii dadka dib loogu soo celin lahaa adeegyada bulshada ee ay ka heli jireen dowladda Eh, waxaa xusid mudan eh, degmada awdhigle eh, inta aan kusugna waxaa arkayay eh, gawaari aad u fara badan oo caas- eh, gaariyaasha loo yaqaano hoomiyada oo laba gaaraya iyo mootooyin badan oo al-shabaab ay gubeen Eh, oo markii dadkaasi ay diideen eh, lacagaha baadda ah ay weydiisteen kadibna gaadiidkooda ay gubeen sidoo kale ciidamadu howlgallo ayay sameeyeen oo amniga lagu xaqiijinayo Eh, buundada ugu weyn oo ah meesha laga soo galo degmada awdhigle waxay ka saareen eh, ilaa iyo laba miyan oo kale oo Waa ay tahay.
fashiliyeen waa tahay national maleeshiyaadkan een, ah, shabaab dhagartoodu waa ay badan tahay waay no- noocyo badan tahay bal feejignaanta ciidanka ka waran iyadoon ka warhayno een, ah, laba habeen ka hor ama een, waqtiyo ka hor oo isla toddobaadkan habeenkii khamiistii haddaanan qaldanayn in weerar gaadma ay kusoo qaadeen halkaasna maleeshiyaal badan lagu dilay kuwana lagu dhaawacay marka bal feejignaanta ciidanka ka waran sida ay tahay Eh, ciidamada eh, waa sax sidaas sheegtaba een, saldhig ay ciidamada eh, kumaandooska ee xoogga dalka ay ka samaysteen ee degmada awdhigle oo halkii he- amniga laga xaqiijinaya ahayd ayaa waxaa soo weeraray tira ka tirsan maleeshiyaadka kooxda al-shabaab oo weliba ay ka muuqato cabsi ah inaysan iska dhici karin eh, ciidamada halkaa ku sugan oo ka awood badan Eh, jihooyin badan ayay isku dayeen inay ciidamada kasoo galaan balse geesiyaasha ciidamada kumaandooska ee xooga dalka ayaa ka Ka hor istaaga.
kabiya diiday in Mhm.
ay ujeedooyinkooda ah inay shacabka dhibaateeyaan ka hor istaagay Eh, ilaa iyo afar maleeshiyaad ah ayaa laga dilay eh, kuwa weerarka soo qaaday Eh, shan kalena eh, waa laga dhaawacay tiri intaa ka badanoo midadan way jireen oo al-shabaab ay xataa ay qaadan waayeen Eh, balse ay iskaga carareen oo oo dhulka keynta ah ay ku jiraan meedadkaasi oo cabsi darteeda ay ugu carareen inay xataa meedadkooda ay qaadan waayeen Eh, sidoo kale waxaa jira eh, howlgallo oo laga sameeyey meelaha ka dhadheer degmada awdhigle Mm.
oo duqeymo ah oo iyagana argagixiso badan eh, lagu laayay oo hadda saraakiisha ay la wadaageen balse faahfaahin dheeraada ilaa hadda kama heno tirada al-shabaab looga qaarijiyay duqeymahaasi balse dhegeystayaasheena raadi muqdisho waa usoo gudbin doonaa guud ahaan eh, cadowga meel kastoo lagu beegsado national waa uu mahadsan yahay wararkan iyo warar kale oo siyaada iyo warbixinno iyagoo muuqaal ahba waxaad ka daalacan kartaan n telefishinka qaranka soomaaliya oo hadda gacanta ku haya muuqaaladaasi oo aad daawan doontaan aad baad mahadsantihi national aad baad mahadsan tahay culammada soomaaliyeed ayaa ugu baaqay shacabka soomaaliyeed inay si wada jir ah ay iga wada shaqeeyaan horumarinta dalka cali waa sheekh cali maxamuud xasan wajiisoo ka mid a culammada soomaaliyeed ayaa sheegay in qof walba oo mas-uuliyad ay ka saaran tahay in qof walba ay mas-uuliyad ka saaran tahan idhaahdo inuu ka qayb noqdo horumarinta dalkiisa haddii xataa qiyaamo ay dhacdo oo qiyaamadii ay yacni adduunka lasoo duubaayo iyadoo midkiin gacantiisa ay ku jiro fiidi yareed ama ubax yareeyoo la tallaalayo ha tallaalo nabigaa yidhi sal allahu aleyh wasalam waa xadiis saxiixa waxay tusinaysaa casiimada iyo kartida iyo qofku inuu higsado ummadda horumarinteeda iyo dowladnimada jacaylkeeda iyo dadka wax loo- waxqabadkeeda xaalad kastuu ku jiro xataa zamin kastoo la joogo inaan dib looga dhici karin maxaa yeelay ummadda eh, horumarkeeda iyo qofka inuu niyadiisu ay mar walba ay umuur sare ay ay higsanayso dadnimada ayay ka mid tahay sida ninka shaacirka uu yidhi calaa qadri ahli alcasmi ta'ti alcazaa'imu wa ta'ti calaa qadri alkiraami almakaarimu marka mar walba inuu qofku wax sare higsado ayaa loo baahan yahay
warkaasi subax waxaad kala socotaan warbaahinta qaranka ee radio muqdisho codka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya kurida waqooyi ayaa waxay badda ku riday laba gantaal taasi oo noqonaya tijaabadii shanaad ee ay samayso toddobaadyada lasoo dhaafay gantaalada ayaa waxaa loo malaynayaa in riddadooda ay gaaban tahay sida uu sheegay militariga kuuriyada koonfureed haddii la xaqiijiyo tijaabada noocaas oo kalea waxa ay ku xadgudubtay ama xadgudub ay ku tahay kow iyo toban qaraar oo ka soo baxay golaha ammaanka ee qaramada midoobay tijaabooyinka ayaa imaanaya kadib markii madaxweynaha maraykanka donald trump uu sheegay inuu warqad qurux badan uu ka helay hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong in master trump ayaa sheegay in master kim uusan ku faraxsanayn dhowlatus military ee ay dhowaan oo ay dhowaan wadajir u sameeyeen maraykanka iyo koonfur- kuuriyada koonfureed gantaalada ayaa waxaa laga ganay meel u dhow magaalada hamhong ee gobolka koonfurta hongyang waxaana ay ku dhaceen badda jabaan ee bariga gacanta kuuriya ee gacanka kuuriya warkii subax oo aad ka maqlaysay radio muqdisho codka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya waa iga intaa aniga waxa uu ahaa cabdirasaaq sheekh ibraahim sheekeeye cabdishakuur cali axmed ayaa warka inoo soo saaray n maxamuud faarax siidoona warka ayuu farsameynayey meel kastoo aad joogtaan subax wanaagsan ciid wanaagsan maalin khayr badan oo ramadaan ayaan maanta ku jirnaa sagaalka caraf ayaana loo wada taagan yahay shacabka soomaaliyeed iyo acmaasha xajka gudanaya sanadkan ee soomaaliyeed gaar ahaan kuwa soomaaliyeed iyaguna eh, halkaa ku sugan waxaan rajaynaynaa ducooyinka kala gedisan way noo soo duceynayaan oo ay ugu weyn tahay tan dalka soomaaliyeed allah haynoo wada aqbalo sanadkan sanadkiisna barbashii barwaaq allah haynagu wada gaarsiiyo warkii subax wayga intaa faadumo ayaan idinku rajaynayaa oo qaybta xiriirinta haatan stuudiyaha soo gashay sheekay aad baad u mahadsan tahay imankana aan ku- idinkugu celiya qeybaha ka harsan farsamada